mudan ra-iisul wasaare culays badana kaa soo wajahay dhismihii xukuumadaada labada laba jeer hore waa adigii la noqday markii saddexaad iyada lafturkeed haddana culayskeeda lahayd ugu dambeyntii waa gudubtay maxaa culeysyadaasi ay ahaayeen sideese xal ugu hesha hadii culeysyada jira waxay ahaayeen dee kala qaybsanaan ka timan siyaasaddii igu horreysay inaga taasoo abuurtay siyaasad ka duwan tii beelaha wax lagu qaybin jiray ee kudlado ay samaysameen kudladahaas oo runtii dhinacna dee waa fiican tahay in reer aan ka tagno aan tagno xisbiyo waana laga yaabaa inay ugu golxaalayso runtii arrintaas laakiin caqabad waxay ku noqotay habkii wax loo xuleeyey maadaama ay meesha caalamkana naga sugaysay dowlad loo dhanyahay ee aana lagu kala qaybsanin siyaasadan lagu kala qaybsanin inaan soo dhisno taasaa keenta xoogayar in caqabad naga soo wajahdo maadaama kuladuhu power shadinka uu waxooa adkaa in reero lagu saleeyo kudladna lagu saleeyo laakiin haddana adigu negotiation badan kadib ilaahay waa naga gudbiyey waana runtii waxay la tahay waxay ahayd darsin maaragtay yani loo baahnaa in anago dhan wax ka baran inkastoo dhinkii baarlamanka laga gudba haddana dadka beesha caalamka iyo dadka siyaasadda dhundaloolaha waxay leeyihiin wasiiradu waa badan yihiin qarashaadkoodii maamulkoodii shaqo kale iyo culeys hor allahay noqon kartaa ma idin muuqata caqabadaasi
runtii dee waa run waa ka badan yihiin intii horeeto laakiin haddee siyaasadda waxa weeye muhiim waxaa mararka qaarkood in wixii markaas dalka qancin karaa iyo siyaasadda waaqiciga siyaasadeeda markaas jira wixii qancin karaa in markaas la sameeyo wayna la tagtay intaas ma aha wax aan rabna inay saas u bataan laakiin haddana dee waaqicii markaas aan ku dhex shaqeynayna ayaa keentay in tiro dadko dhan iska dhex arka kale la gaarsiiyo waan rajeyneynaa laakiin muhiimadda waxaa weeye haddii badan tahay haddii gaaban tahay oo yar tahay muhiimadda waxaa weye waxqabad waana rajeynaya dad badan oo karti iyo hufnaan iyo runtii ayaa waxqabaddu ka qooban tahay waana rajeyneynaa inay dadkaasi runtii higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ay si ku gaarsiiyaan dalkan sidii loo baahnaa labada kun iyo lix iyo tobanka mudan ra-iisul wasaare waqti badan kama harin wasiirada a keentana wasiiro cusub ay u badan yihiin iyaga laftirkooda ay waqti badan u baahan yihiin inay systemka iyo nidaamka ku fahmaan ma la dhihi karaa magacaabista wasiiro cusub oo aan siyaasadda hore ugu jirno oo dhalinyaraa dhinac hadday ka fiican tahay dhinaca kalena caqabad inay ku leedaho oo ah in hawshii ay waqti ku qaadan karto runtii dadka kan hadda lasoo xulay adigu ma ahayn dad ku cusub waxa waddanka yaalla waa laga yaaba wasiirnimada inay ku cusub yihiin laakiin haddana dad la socday ahaayeen xaaladda waddanka marayo ama dhinac civil society ha uga jiraan ama dhinac jamaacadeed ha uga jiraan ama dhinac ciidan ha uga jiraan dad runtii waxay ahaayeen dalka howlaha ka socdaa qeybka ahaa marka waa rajeynayaa meeshii hadda ay taallo inay intay ka qaadaan gaarsiiyaan meesha loo baahnaa rajo intee lagaa ka qabtaa labada kun iyo lix iyo tobanka in meesha beesha caalamka iyo soomaali badan ay rajeynayaan oo ah in laga gudbo nidaamkan oo loo gudbo nidaam dadku ay codkooda dhiiban karaan oo doorasha ay dhici karta inay xukuumadda runtii annaga hadda option kaleeto aan leenahay ma jirto in ay arrintaasi hirgasho la'aanay wakti waa yaryahay runtii xawli aada u badan inaan ku dhaqaanoqo iyo shaqada waa badan tahay laakiin haddana hadda optionka loomeyska noo saaran ma leh laba kun iyo lix iyo tobanka dalka waa in la gaarsiiyaa doorasho sidii lagu gaarsiin karo waa in lagu gaarsiiyaa waxay la tahay haddii aanu caqabad ka imaan yacni dhexdeen in aan gaarin arrintaas higsigaas higsiga cusub inta labada kun iyo lix tobanka intaa la gaarin howlaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan laga rabo waxaa kamid ah dhamaystirka maamulada dalka gaar ahaan maamul goboleedyada maamul goboleedyadii laftirkoodii madaxdiyaa la dhisay intii hoose ma jiro qarashaad ma haystaana la leeyahay ay howlahoodii kusii wadaan maxaa ugu talagasheen dhismaha maamulada waa faadsan tahay runtii hadda waxaa haray waa gobolada dhexe oo hadda dhawaan haddii la yidhahdo bilaaban doona kadibna hiiraan iyo jawahar arrinteeda la geli doonaa lama galaya kadib laakiin way gees socon doontaa iyadana waxaan rajeyneynaa in haddii maamuladaas la dhiso loo degan doono saa ogsoon tahayba dee hadda weli stateska dhisna assembly barlamaan ayay gaala ma lah horta muhiim wey inay taas la aado oo ay samaystaan barlamaankii laba waxaa iyadana muhiim ah in degmo kasta ay taa maamul sababto waxa weeye berito haddii la gelayo doorasho waxaa lagu saleyn doonaa waa degmooyin degmooyinkaas iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinka hoos yimaada marka waa muhiim maamul inuu ka jiro degmo kasta ee ka tirsan stateskaas marka degmooyinkaas in maamuladooda la dhiso oo la taago ayadana muhiim noqonaysaa markii assemblyga la sameeyo ama baarlamaanka stateka marka waxay la tahay haddii labadaas la sameeyo waktiga waxaa noo haray wax yar bay noqon doonaan haddii la yidhahdo dhawaan waxaa magaalada muqdisho yimid wufuud ka socotay madaxda maamulada goboleedyada ka jira dalka sida axmed madoob oo ka socday maamulka jubba shariif xasan oo gobolada koonfurta ka socday iyo cabdulcali kaas oo puntland ka socday kulankoodaasi dad badan waxay sheegeen inay tahay sidii loo ka wada hadlaayeen sidii awoodda soo xulista baarlamaanka sare ay u yeelan lahaayeen iyaga iyo wadahadal ku saabsan qaabkii labada kun iyo lix iyo tobanka wax layskula meel dhigaa dad badana tuhunkaasi qaba muxuu ahaa bayska ama bayska ujeedka wuxuu runtii bayska wuxuu ahaa marka ugu horeysa horta annaga inaan isku xil saarno in annaga waxa dhexdeena ah inaan qaadan in banaan aan ku shidno ama dad kaleta ina dhex joogaan annaga dhexdeena aan ka runtii ka arimino waxyaabihii caqabadaha soo wajihi karaa siyaasadda higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka in qeyb waxaa kaleeto kay ahayd annaga dowlad dhexe ahaan saan gacan u siin lahayn maamulada inay dhisaan baarlamaanada laga sugeeyo inay dhisaan degmooyinka laga sugeeyo in amniga degmooyinka ku hara gacanta al-shabaab sidii looga saari lahaa iyo aan iska qa- aan qeyb ka kawada ka- iskaga kaashanayn mar waxay la tahay runtii hadda waxaan ka hadlinay muraadigu barlamaanka laleeyahay halasoo xilo dee taas weli in waxyaabo badan baa weli dhiman sababta stateska kaleeto waa inay soo dhamaystirmaan in wixii constitutional courtkii waa in la sameeyaa waxyaabo dhowra waxaa jira u baahan in ay la jaan qaadaan taas hadda kama inaan hadlin laakiin waxaan ka hadalnay in maanta waxay ka dambeysay sidii aan u wajihi lahayn in caqabadaha imaan kara iyo inaan sameyno leadership forumkan aan runtii ku xalinayno waxyaabo badan oo technical asectiga kasoo gudba Een, waxaa jirta horey dowladda madaxweyne xasan sheekh uu madaxweynaha uga yahay laba ra-iisul wasaare horaa baxay ra-isul wasaarihii saddexaada tahay Een, labadii horena khilaaf madaxda dowladda ka dhexeeya ku baxeen Een, adiga siyaasad ahaan sidee u wajahaysaa in khilaaf noocaas oo kale ah uusan mustaqbalka imaan runtii horta in maadideyda in aan soo bandhigay in programka siyaasadeed aan soo bandhigay qayb waxaa ka ah xasilooni siyaasadeed in la helo haddaan xasilooni siyaasadeed la helin inaan hore loo dhaqaaqin xasilooni siyaasadeed waxaa kamid ah wadatashi wadatashi dhinac kasta ah dowladda dhexe dhexdeeda ah madaxweynaha ah, xukuumadda iyo baarlamaanka in wadatashi joogto ah la joogteeyo iyo arrimaha ku saabsan aayaha dalka labo in maamul goboleedyada dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexena wadatashi joogto ah ay sameeyaan waan rajeynayaa inay xasuulin kusoo dari doonto waxaan kaleeto runtii rabaa inaan qeyb ka dhigo dib u heshiisiin Ee, sida ogsoon tahay een, dib u heshiisiin waa dhacdaa markasta laakiin haddana si dhawa uma aysan dhicin Ee, annaga waxaan u baahannahay dadkii aamin darro baahsan ayaa dhex taalla Een, maamuladii aamin darradaasa dhex taalla waxaan u baahannahay runtii inaan markaan dib u heshiisiin lawa aan hirgelino Een, tan siyaasadeed iyo tan ummadeed labadaba in laisku garab wado runtii la gaarsiiyo labada kun iyo lix iyo tobanka dadku meel yacni wadankan ku kalsoonaan karaan maamulkiisa iyo dadka dhexdooda ah Een, waxaa jirta in dhibaata ay ka taagan tahay xawaaladihii soomaalida ee meelo kala duwan oo caalamka ah, laakiin hadda maraykanka ay ugu xoog badan tahay Een, caqabad intee la iga keeni kartaa joojinta xawaaladahaas caqabad aada weyn bay ku keeni kartaa runtii dalka soomaaliyeed waana maalin waan ka hadlay een, runtii waana ka codsaday in in si loo fiiriyo een, wakti annaga aan xal ku gaari karno si annaga ruuxeena een, waan rabnaa inaan bangiyo yeelano inaan ka baxno nidaamkan oo nidaam fiican aan keenno laakiin hadda waktigan xaadirka ummadda soomaaliyeed waxay u tahay arrin aada iyo aada iyo aada naftooda yacni qeyb ka tahay muhiima in lacagahaas lasoo diray ay helaan arrintaas waxay keeni kartaa caqabad security waxay keeni kartaa caqabad nololeed waxay keeni kartaa dad badan carruurtooda inaysan iskuul aadin waxay keeni kartaa runtii waxyaabo badan oo hadda yacni aanan aanan runtii yacni laga roonaa marka dowladda mareykankana waan la hadlay waana ka codsaday in arrintan ay runtii wakti siiyaan waktina geliyaan in l- la sii daayo soomaali xawaaladaheeda ilaa iyo inta annaga aan ka geenayno xal wada joogto ah annaga iyo dowladda mareykanka ka fadhiisanayno si loo soo buuxiyo shuruucda ama iyo- ama shuruudaha yacni ay isleeyihiin waa loo baahan yahay in ay ku shaqeeyaan xawaaladaha Een, ugu dambeyntii mudan ra-iisul wasaare Een, waxaa aada loo hadalhayay maalmahan xag jirnimada dhalinyaro badan oo soomaaliya oo ku nool maraykanka kanada iyo yurub Een, sidoo kalena meelahaasi ay dhalinyaradaasi tagaan waxaa kamid a dalka soomaaliya oo kooxaha al-shabaab ku biira Een, maxaa siyaasada oo dowladaada ay arrintan qabanayso runtii horta een, waxa ugu weyn ee aan rabno hadda inaan annaga culimaa diinta soomaaliyeed iyo dowladda ay ka wada shaqeeyaan waxa weeye ummadda soomaaliyeed in loo sheego horta wax xaqjirnimadu tahay iyo waxa diinta islaamku tahay horta taasaa ugu muhiimsan een, runtii waxaan na soo saari doonaa haddii la yidhaahdo een, een, arrin ku wajahan dhinacaas een, muxuu ahaa culamada diinta soomaaliyeed ama kuwa qurbaha jooga ama kuwa gudaha jooga mar waxaan rabnaa inaan shir u qaban haddii la yidhahdo ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaalida soo socota waa inay kala ogaadaan fakarka xagjirnimadeed meesha ku socda iyo waxa uu yahay iyo diinta islam ku xigtahay taas marka la helo runtii waxaan kaleeto rabnaa inaan arrimaha muxuu ahaa iyadoo inagoo markasta xoojinayna arrinta amni runtii la soconno dadka soo baxaya meelaha ay u socdaan iyo taas aan kala shaqeynayno dowlado kaleeto laakiin haddana waxa ku dhimanaya iyo waxa waxsooynaya waa carruurteena wey carruurteenana runtii waxaa la gasho un fakar khaldan fakarna dee qori keliya looguma hortegi karo fakar fakar baa looga hortegi karaa waxaan rajeynaynaa runtii fakarkaas fakar ka duwan in dhalinyaraas la gasho masaajidada dalkao dhan in la gaarsiiyo fakarka saxda ee diinta islaan ku salaysan tahay insha allah waxaan rajeynaynaa in inta laga soo wantoogi doono waa mahadsantahay mahadsantahay awas